فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuxa wareysada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada insha allah waa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kelimada waaliga walaayadda islaamiga galgudud uu ka jeediyey munaasabad dhowaan munaasabad dhowaan loo qabtay askar hore uga tirsanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo dowladdiin ah loo soo gebagabeeyey dadka muslimiinta diintooda ay u halgamayaan ay u dagaalamahayaan oo u jihaadahayaan oo naftoodii maalkooda u bixinayaan fursadaas soomaaliya iyo bariga afrika gudahiisa ka taagan oo maaragtay meesha maraayan aan ognahay inaan maaragtay arrintaasi mas-uuliyaddaasi aan qaadano xubinta dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan dowladda federaalka ah oo labacanlaynaysa dhaqaalaha ay reer muqdisho ka qaadato xil iyaguna ay laayihiin waddooyin ay maraan
ilaa intaasaan u jeeda harta meeqa mara soo kuf meeshan naaga xataa dhex yaala leeyahay hana tabar uga baxsho waa ilaa ma wadho ma wadho qalab ma wadhan uga baxsho ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin oo saacadihii lasoo dhaafay weeraro kala duwan fuliyey qaar ka mid ah bahda waxbarashada oo ka hadlay cadaaladdarrada ay ku kaceen kooxihii dhowaan shaaciyey in arday badan ay imtixaanka ku dhaceen dugsiyo badanna ay liitaan xarumo badan oo ka mid a kuwa imtixaanka lagu gelayey oo ku yaalla gobolka banaadir oo falal aan wanaagsanayn lagula kacay ardayda imtixaanka ku gelaysay kuwaas oo ay geysteen ciidamadii amniga qaabilsanaa iyo kormeerayaashii xarumahaas ardaydana kula kacay jirdil argagixin handadaad iyo ka munuucid imtixaan oo aan sababo lagu qanci karo lahayn iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuxa waraysadoo faafaas intiina inala socotay xalay waxaanu baahinay munaasabad loo qabtay lixdan iyo sagaal askari horey uga tirsanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kuwa oo isu soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin askartaasi ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey dowlad diini ah oo xarakada shabaabulmujaahidiin u qabatay taas oo muddo afar bilooda socotay caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimad halka uu ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdulaahi abu khaalid الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى أيها أمهد إلينا أولا وآخرا bacd allahi subxaanahu wa tacaala waxaa u mahad celinaynaa qiyaadada mujaahidiinta guud ahaan sidaasoo kale zucamada qabaa'ilka iyo ashaacirta sidaasoo kale waxaa u mahad celinaynaa wilaayatu hiiraan alislaamiya oo gogashan oo dhigtay munaasabadan oo wilaayadii dhexdeeda dowladan ama markaskan oo duruusta laga qaatay raggii wax badan haggii amnigii hadday tahay warqabkii hadday tahay gacanta ku hayay jazahum allahu khayran sidaasoo kale raggii markaska maamulayay haddii macalimiin ay yihiin idaaradii iyo maktabkii singaar gacanta ugu hayay ayagana waxaan leenahay jazahum allahu khayran qofkana haddii wanaag sameeyo wanaagiisa in loogu mahad celiyo oo jazaaka allahu khayran in la yidhaahdo waa diinta islaamka ayaa qabtanahu sala alla alay wasalam wuxuu yidhi man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illah antaas kadib adduunku waxaa la jecel yahay waxa waaye in dhibna ka gaarin oo dheefna aad hesho diinta islaamka ayaa ayay ka dhammaystiran tahay arrintaasi diinta waxaa laga helaa waxa la yidhaahdo saad taqaaniin kuliyaat lkhams ama daruuriyaat lkhams shanta arrimood oo bani aadamka aad u ilaashado oo ma aragtay diinta ilaalisay diintana kow ka ah nafta ka mida nafta bani aadamka lagama xadgudbo cirdigii iyo ehelkiiya ka mida caqligiiya ka mida waxaa ka mid a maaragtay maalkiya ka mid a antaasi diinta islaamka xuduud iyo nidaam iyo cuquuba u samaysay xifdan maaragtay lihadihi alashyaa marka diintaasi inaan ku dhigno ayadaan ku gaarayna wax walba aan rabno waajibna saaran wax kale uma baahnin dad kale uma baahnin diintaasaa naga filan qodobka saddexaad waxa waaye aan buraarajin lahaa ka muslimiin ahaan diintaasi ehelkeed haddaan nahay inaan mas-uuliyaddaasi ammaanadaasi dadka ilaahay ku imtixaanay waa annaga dadka aamanaa yidhi laa ilaha illa allahu yidhi dadkaas ilaahay oo maaragtay uu imtixaanayaa xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun oo imtixaanka waxa waaye waxaa ka mid ah gaalada maantana haysata oo nagu soo duushay ayaa ka mid ah oo laga dhibahayo oo maaragtay dhibaato lagu wado gaalada markaan imtixaanka keligeeda maaha dee shaydaan iyo ibliis iyo nafti iyo imtixaanka uu badan yahay marka si derjada ilaahay noogu kor yeelo mas-uuliyaddaas ammaanadaasana saaran ammaanadaas marka waxaan naga rabaa inaan gudano xaqa adaahiha inaan gudano oo arrintaasi anagoo ku daynayno dadkii nagu horreeyey saxaabadii taabiciintii quruntii wanaagsanayd muslimiintii ilaa diinta haddana soo gaarsiiyey soo taagnaa culmo hadday yihiin mujaahidiin hadday yihiin odayaal hadday yihiin dad baa usoo taagnaa diintaas markaa jiilka hadda joogo oo wakhtigan ilaahay soo gaarsiiye waa annaga annaga markaa doorkeenna iyo kaalintaan inaan gudano mas-uuliyaddaas dhabarka aan u ridano ayaa naga rabaa waxaana ugu horreeyaa maanta maaragtay dadka muslimiinta dhammaantooda waay ragga hadda maaragtay dhallinyarada ah maanta in ay maaragtay qalladii ay gudaan oo ku jirtay oo sinooyinkii ay ka maqnaayeen waa si gaara ayagaa looga gubaabina laakiin annaga dhan waana saaran tahay arrintaasi marka maanta waxaa taagan fariidatuljihaad ayaa taagan oo runtii dadka muslimiinta diintooda ay u halgamayaan ay u dagaalamahayaan oo u jihaadahayaan oo naftoodii maalkooda u bixinayaan fursadaas soomaaliya iyo bariga africa gudahiisa ka taagan oo maaragtay meesha maraayan aan ognahay inaan maaragtay arrintaasi mas-uuliyaddaasi aan qaadano tayaaraadka siraaga iyo tafawuqa meydaaniga taliska mujaahidiinta taariikhda hebiga ayaa ka tasniiciyeen taasi in hadal tir badan iyo ta'wiil toona min baahna twitterada ka jarta tabeelyaalka ka moogata gaar ahaan taagtiiga ciidan iyo tadbiirka siyaasadda iyo tandiimka makaatibta ragoo tireeran gabaano tawxiid iyo sareey tadlixida diintiyona taradudunka qabna ayaa gawaarig tiyuubka iyo taayarada inta indhahayta lahataatikae inti la tabeen owad codowga meelii haka taraaragay arituurka sowsadi rumuudka intaa badan tafjiirka baarudi oo tasalsulka qarxiid ayaa tarxiiban ku weelan warta muuday taftiga deegteegi iyo wartihii kadhii marki nagdan taliyaasha kataa'iibta taqadume ee reenna tignikada iyo taabuuta rasaasti waliba meelo taali tasiilaadi qaniimo waay tusaalaanta cashiiradii jinaal ee tufaahun dhoobey tarajaayka beladoogliyo iyo taagaga leeg dibdhowki eelcad iyo toogashadii maanda baytan fiidka kadhii tahdiid culusoo tanjii miisaan le waay tamaniga gumaysagana teerin in bedeli tubtan jamaacada ilaa tuulada yurkada tikreet lakaxa sugay bakti joona la tilaabsaday taangiyaajuna taragala ka taaray haddaba meelo taaltaalaan tanuurka jaxiim iyo ta'siir qisaasa tikree habasha tuukoleyn saari waay tumungosin waliba taargid hay la tafaarajeyna taxdiid ma leh ta'diibinta gumaysiga iyo talxidaasi bacdije taa'ibiinta tusbaha furmay walaayadka meelo ka talayahan in hatiigsadaa waay tiimkii gaaladan hadda tawar yaraaye isu tuurisdaan yaree tinci buulan badanyaa taawaro dheerhoosyo iyo meelo taaltaal ee taabyarurka iyina tiibadiyoona ku honta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaasi wuxuu ahaa waalig walaayada islaamiga galguduud sheekh cabdulaahi abuqaalid waxa uu ka hadlayay munaasabad loo qabtay lixdan iyo sagaal askari oo horey uga tirsanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada laakiin isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaas oo loo soo gebagabeeyey dowladdiina oo muddo afar bilooda socotay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
imankana waa xubinta dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedinaya shaqaali katiin خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد وبرنامج كاني لوح قرآنك أو كدغن waxaan ku soo jirnay tilmaamaha ay iska leeyihiin dadka mu'miniinta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay qur-aanka kariimka dhexdiisa waxaa noo soo dambeeyey xalqadii ugu dambaysa inaan sharxayno ka hadlaynay aayadda ilaahay subxaana wa tacaala u dhahayay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaguut dadka adduunka jooga labadaas qaanadood bay ku kala jiraan mu'miniin maxaa lagu yaqaanaa fii sabiili illaah inay ku dagaalamaan gaalana waxay dhaqan u leeyihiin iyo caado fii sabiili daaquud inay ku dagaalamaan imaamka la yidhaha baqaaci kitaabkiisa nadmu durar fii tanaasubi alaayaati waasuwar wuxuu yidhaahdaa markuu aayaddaa sharxayo isagoo macnahaas kala caddaynaya aladiina aamanuu ay sadaquu fii dacwaahum aliimaan dadka iimaankooda ka run sheeg sheegashada iimaanka sheeganayaan dadka ay runta ka tahay yuqaatiluun way dagaalamayaan tasdiiqan lidacwaahum min gayri fatratin asla maxay u dagaalamayaan inay ka run sheegaan sheegashadoodii iimaanka ay sheeganayeen ayadoo wax fatraha oo kala go-a aysan u dhex ay sheegteenba horey ka dagaalamayaan yani iimaankiiba haddii laga helay iimaankii muxuu ku riixayaa isla markii iyadoo wax kala fatraha ay u dhexaynin inay dagaalamaan ay ku dagaalamayaan fii sabiili illah way dagaalamayaan hadafkiina waa la cadiyay hadafku muxuu yahay fii sabiili illah aladii lahu alixaadatu bijamiici sifaati alkamaal waxay ku dagaalamayaan jidkii ilaahay oo sifaatu lkamaal oo dhan koobay qaasidiina wajhaw biximaayati dimaar wagayr dadka marka ahlu iimaanka waxaa lagu yaqaanaa iimaankooda uu dhab yahay in kale inay dagaalamayaan wa amaa man lam yasduq dacwaahu bi haada famaa aaman qofkii sheegashada iimaan uu sheegtay aan kaga run sheegin inuu dagaalamo famaa aamana maba rumayn buuri iimaanka uu sheeganaya waa iimaan iddicaa waa iska sheegasho hadduu sheegasho uusan ahaan lahayn wuu dagaalami lahaa waaladiina kafaruu yuqaatiluuna ay kadalika fii sabiili daaquut falaa waliya lahum walaa naasir ayaguna kufrigoodu inuu bannaanka yahan maxaa lagu garanaya inay diinta la dagaalamayaan dhaqankaasi marka leeyihiin dadka mu'miniinta ah gaaladuna dhaqankaas kaley leeyihiin sidoo kale bacd mufasiriin marka aayadan fasiraya waxay yidhaha falmu'minu in saxa iimaanuh kaana daa'ima abada fii jabhati alxaq qofka mu'minka haddii iimaankiisuba sax yahay weligiis wuxuu taagan yahay dhanka xaqu ka soo jeeda yantasiru lah wayuqaatilu fii sabiilih xaqaasu u gargaarayaa xaqaas waddadiisuuna ku dagaalamayaa ku socdaa jidkaas waaladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illahi liannahu acdaw walaa'ahum kullahu lilah walahoodoo dhan allah subxaana wa tacaala bay siiyeen sidaasay u dagaalamayaan walaysa kadalika sabiilu lkaafiriin laakiin gaalo wadadoodu sidaas ma aha gaalo wadadoodu sidaas ma aha ayagu waxa weeyaan liannahum awliyaau albaatil wa atbaacu aldalaal ayagu baatilka awliyadiisii weeye baadida iyo kufriga iyo diin la-aanteena iska raacsan yihin ولذلك فهم يقاتلون حين يقاتلون لحساب الباطل وتحت راية الطاغوت markastoy dagaalamayaan maxay ka dhex dagaalamayaan daaquudka iyo shaydaanka calankiisa uu sido ayay u dagaalamayaan haddaba labadan hadday kulmaan oo iska hor yimaadaan maxaa dhacaya marka in mar kasta ay dhagar shaydaanka iyo kooxdii soo maleegaan laakiin dhagartoodu maxay tahay waa dhagar waa dhagar daciifa wey ina kayda shaydaani kaana daciifa marka la dagaalama faqaatiluu awliyaaa shayaan maxaa dhacay ina kayda shaydaani kaana daciifa arrintaa marka la leeyahay shaydaanka dhagartiisu waa daciif waa tahbiit liaqdaami almujaahidiina fii sabiili illah dadka mujaahidiinta xaqudirirka ah ayaa waxaa la rabaa in gomadahooda lagu sugo arrintan oo quluubtooda ay ku xasisho oo ay ku bishaaraystaan cadowga ay la dagaalamayaan dhagartiisu inay tahay mid liidata wey oo qorsho kastay dejiyaan iyo hub kastoy la yimaadaan iyo dabaabaad kastoy la yimaadaan iyo diyaarado kastoy la yimaadaan iyo dhaqaalo kastoy bixiyaan iyo jawaasiis kastoy soo diraan waa shaydaan ciidankiis shaydaankiina isagiiba daciif ahoo tabar aan haynin oo dhagartiisu aysan meel la gaaraynin waxay noqonayaan wax aan meel la gaaraynin bay noqonayaan walidaalika aayaddan waxaa kaloo qalbigooda lagu dejinayaa dadka laga yaabo dacafada inay ku soo dhacdo see u dagaalamaynaa annagoo awood aan lahayn oo nimanku naga hub badan yihiin oo sidaan sidaan yihiin markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu tusiyey mu'miniintu inay yihiin quwa allatii laa tucaadiluhaa quwa awood awood iimaani ah oo wax u dhigmaya aysan jirin iyo wa dacfi alacdaa alladii laa yufiiduhu macahu kayduhu walaa xiilatuh waxaa kaloo kaa lagu caddeeyey acdaada iyo dacfiga ay ku sugan yihiin iyo dhagartooda iyo xeeladooda ay saxba tarayn marka waxyaalaha khawaadirta ah ee dadka qaarkood ducafaa ul iimaanka ah ku soo dhici lahaa wahmiga nuucaasa meesha lagu dafinaya waxaa le muminiintu waxay haystaan awood iyo quwo wax u dhigmaya aysan jirin oo quwadii iimaanka iyo halganka iyo jidka ilaahay naf iyo nafiis wax kasta loo huro amaa waxa weeyaan gaalada iyo acdaada ilaahay awooddooda waa daciif kaydkooduna waa baaba oo iska baaba'ahaya yaqiintii marka soo baxday waxaa kaloo meesha soo baxaya ta'yiid alxaq aladi yuuqinu bihi saaxibuhu wa saaxibu alyaqiini walmaqaasidi asaxiixa alfaadila tatawajahu nafsuhu bikulli quwaaha ilaa itmaami alisticdaad awoodda xaqa waxay ku timaadaa mataqaana qofku inuu yaqiiniyo xaqan oo ku socdo inuu dhab yahay maqaasida iyo meeshuu hagsanayaana hadaf saxiixa ay tahay hadafkiisu u cad yahay maxaa u dagaalamaysaa naftaada maxaa u bixinaysaa in ilaahay shareecadiisa subxaanahu wa tacaala ay koonkan ka taliso gaalnimada iyo dimuquraadiyadda iyo fisqiga iyo fasaadkuna uu baaba'o uu naftiisa qofkaan u bixinaya marka waa qof hadafkiisu u cad yahay meesha uu higsanayaana u caddahay marka meel loo loodin karo iyo meel loo leexin karaa midna ma jirta wey marka aayaddaani waa aayad kala saaraysa ummaduhu meeshay hadafkay u dagaalamayaan iyo dagaalku qolo kastaba inuu yahay mid joogta ah oo soconaya wey marka ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa annasr cala acdaa ilaahay uu naga siiyo cadowga guul uu naga siiyo insha allahu tacaala dadka aayaadkan kusifaysoon tilmaamahan qaatana uu nagu daro wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaxfiruka waatuubu ilayk sal allah الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay fuliyeen weeraro kala duwan oo ka dhana shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada korarka weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay fulinayso ee habeen iyo maalin ah waxa uu qalqalgeliyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyadoo qolada markaa rasaastu ku socota maahae qolada kale ay keeblayuur tahay xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay weerarkaas ayaa laga maqlayay magaalada iyo nawaaxigeeda rasaasta weerarka la isku weydaarsanaya ayaa laga maqlayay magaalada iyo nawaaxigeeda waxaana la aaminsan yahin ciidamada lala beegsaday khasaare la gaarsiiyey isla xalay waxaa jiray weeraro kale oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay qaaday kuwa oo ka dhacay meelo kala duwan mid ka mid a weeraradaasi waxaa lala beegsaday ciidamada kenya ee firiisinka kuleh deegaanka taabta ee gobolka jubbada hoose isla jubbada hoose xalay waxaa dagaal culus lagu qaaday saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar foolkafoola la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka ee fariisinka ku leh deegaanka calaamada ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye gudaha magaalada muqdisho xalay waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo ka dhana dowladda federaalka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda tawakale ee degmada yaaqshide waxaana qaraxaasi ku dhaawamay afar askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah waxaa ku jiray madaxii canshuuraha ee dowladda federaalka ah ee xaafadda tawakal ee magaalada muqdisho ninkaas waxaa lagu magacaabaa maxamed cabdulle isla xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay qaraxa ku weerareen fariisin ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin agagaarka masaajidka biyomaalow ee degmada howlwadaaga shalayna isla muqdisho gudaheeda howlgal ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen xaafadda xooshe waxay ku dileen askari ka tirsana booliiska dowladda federaalka waxaa lagu magacaabi jiray saadaam ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa la wareegay gacan ku-haynta mooto bajaaj uu watay askarigaas xilligii la dilayay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
dowladda federaalka ayaa labacanleynaysa dhaqaalaha ay reer muqdisho ka qaadato xilli iyaguna ay laayihiin waddooyin ay maraan waddooyinka in badan oo ka mida waxay u xiran yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ciidamada shisheeye waxaa xusid mudan in jidadkii soo haray biyo ay gooyeen haddaba qaar ka mida dadka reer muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan xaaladda ay ku sugan yihiin kaara qudaar ka soo qaada meel kaloo la mar male waddadii la mar lahayn waa tanaa taas kalena waxaa waa jijab iyo biyaha fadhi ciidan tanaa soo marne iidan waxaa mooto hadda waa iga soo dhex deenta waa lii soo jiida intaa liisoo dhigay qudaarta waa qoydan waa ila gadoonti hadda waa la toosiyey wixii dhan waa la soo saar gadaalaa noola soo jiiday dhib badanaa lagu qabaa waddadan dowlad dhista in la helo waay oo biyaha neeta ka baxaysa wallaahi cilidda oo weyn meel biyo ay maraan ma leh biyaha meel ay maraan haddii markii waddada la dhisay loo samayn lahay dhibkaa dhan ma imaan lahayn wallaahi jididkina dhibaato badanaa ka taagan waxaa waaye jubbanta walboo tagtid waxaa waaye kisoo kaa rabaa meelaa martid male waddadaas kale haddii martid waa jajaban tahay rafaadaa ka taagan mar wa biyaha meeshaan waa laga bixiyaa aadan way imaadaan waa lasku imaadaa meeshii aatay biyaha aadayn way buuxsantay qam ay noqotay xalaysan ugu dambaysay waxaa imaaday laba xabo oo baabuurta waaweynkaa baabuurta waaweynkaa imaaday way gurubisay saakidan roob kale ada-ay baabuurtii way laabanayaan qaar intay imaanayaan dan kuwa kale xagga istaagayaan meeshaan rafaadaa ka jiro wallaahi waxbarashada tay dadka qaar oo dadka meeleerka imaanaya iska laabtaan markii roobka imaada baawur ma jiro meeshaan baawur ma moodaa biyaha saas waa baawurkii soo maraa bas waaye god loo galaa marka waxbarashada waa adag tahay waxa waa lub leh inay ku maraan dad qaar inay kabaha qaataan iyo biyaha la galaan waatee kabaha inay qaataan biyaha ku dhex socdaan waa rafaad waaye haddana waa ina wareegsanayaan dhiiqa iyo rafaad ay ku marayaan laba saacan lugahiina saddex saacan lugahi aniga laftay saddex saacan lugahi haya meeqa saddex nagood afar nagood maa ku dhex dhacda waxaan kasoo bilaabay ilaa jiirada ilaa meesha oo bahalka korontada ilaa intaasaan u jeeda horta meeqa mara soo kuf meeshan naaga xataa dhex yaala leeyi ana tabar uga baxsho waa ilaa ma wadho ma wadho qalab ma wadhan uga baxsho marka meeshaan gacanha laga baxsho inta wax haysata ha ugu wacan dadka maamulka oo degmada xukuma iyo dadka wax qabta wax haysta hadda dad intaasoo dabaqlaa meesha maru haya ilmeeru may ku go'an yihiin marka waxaa la rabaa meesha in wax laga qabto horta kowla xoogga la isugu keeno
adhowahay agu magacaygu waa nageey maxamed xasan waddadan dhib weyn ayaan ku qabnaa taas oo ah inaan la mari karin siaad ujeeddaan iska dhaaf bajaajaan wadana baabuurta waaweynaa biyihii dhex yaalla dhibaataan ka qabnay aad u tiro badan halkan keliya maahan magaalada afarta gees meeshaa marto biyaa fadhiyo markaad biyihii ka soo dhex baxdana askariyaa taagan ku dhahay canshuurkan mootada halkan iskama taallo waa iga cilodowday wixii samayn lahaa ayaan sugayaa waana laha ilaa haddii ma soo gaarin weli dhibkaasaan haysta biyahana dhexgalay waa ku dantay wixii samayn lahaa ayaan sugaynaa marka ka fir baaqiga dowladda ugu dambeeya waxaan leeyahay guryaha aad ku raaxaysanaysaan ka soo taga dhibaatadana ku dhex jirnaa waxaan wax ka qabta ilaahay ka cabsada xuquuqnaarsa ha cununana bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan ka hadlaynaa gobolka banaadir dhibaatada oo ku haayo magaalada muqdisho khaasatan xaafadda bulxuwe waa u jeedaan dhibaatada ka taagan xitaa roobab miigaan ka da'ay wax maamul ah ama wax wax ka qabanayo ma lahan dhibku wou batay masaajidkii xataa iisheeg lama geli karo laguma tukan karo biyo dartiisa loo xiray waxaa kaloo jirto inay dad ku baaba'een roobabka xalay iyo saaki da'aaye marka waxaan ka codsanaynaa min fadlikum degmada wada jir canshuurta aad iyo aad si fiican ay u qaadaa way ku fiican tahay balse waxba kuma qabato فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
qaar ka mid a bahda waxbarashada ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in cadaalad darre ay ku kaceen kooxihii dhowaan shaaciyey in arday badan ay ku dhaceen imtixaankii dugsiyada sare ee la qaaday waxaa sidoo kale ay aada uga soo horjeesteen dugsiyo la sheegay inay liitaan haddaba midowda dugsiyada gobolka banaadir ayaa waxay qabteen shir jarayd oo arrintaa la xiriira war saxaafadeed garnaqsiga natiijooyinka imtixaanka fasalka labiyo tobnaad sana dugsiyeedka laba kun iyo labaatan laba kun labaatan iyo kow midowda dugsiyada gobolka banaadir waxa ay daraase ku sameeyeen iyagoo dhinac kasta ka eegaya natiijada fasalka labiyo tobnaad oo la shaaciyey labaiyo labaatan bishii toddobaad laba kun labaatan iyo kow taasoo ay ka muuqdeen dhaliilo u baahan in ay saxaan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka labadii sane ee u dambeysay waxaa jira dhaliilo ku aadan natiijooyinka imtixaanada shahaadada dugsiga sare kuwaas oo si gaar ah wax loogu dhimeeyey dugsiyada iyo ardayda wax ka barata gobolka banaadir iyada oo meel looga dhacay taariikhda dugsiyada gobolka ku leeyihiin barbaarinta iyo waxbaridda dhallaanka soomaaliyeed iyo wax soo saarkoodaba dhaliilaha natiijada imtixaanka fasalka labiyo tobnaad laba kun iyo labaatan laba kun koiyo labaatan waxaa ka mid ah isu dheelitir la-aanta ilaalinta iyo howlgudashada imtixaanka ee gobollada dalka habka imtixaan qaadista iyo dhowrista si weyn ayay ugu kala duwanaayeen gobolka banaadir iyo gobollada kale islamar ahaantaana waxay saameyn ku yeelatay shaacinta imtixaanka jiritaan la-aan korjoogto ka madax bannaan howlwadeennada imtixaanka gacanta ku haysa waxay sababtay mugdi badan iyo kalsooni la-aan aan xad lahayn doorashada dugsiyada ugu wanaagsan natiijada imtixaanka oo aan ku qotomin halbeeg cadaalad ah shaacinta dugsiyo si cadaalad darro ah loogu tilmaamay kuwo liita iyada oo aan si asluubaysnayn warbaahinta loogu baahiyey laguna foolxumeeyey sumcadda dugsiyada gobolka banaadir jiritaan la-aanta xafiis cabasho oo lagala xidhiidho tabashada ku aadan natiijada imtixaanka guddiga sameeyey qiimaynta dugsiyada ugu wanaagsan iyo kuwa ugu liita oo ah mid aan la aqoon iyo iyaga oo aan aqoon u lahayn dugsiyada ay qiimaynayaan hareermaridda itimaalka natiijada iyadoo dugsiyada gobolka banaadir siddeetan boqolkiiba ka ahaayeen tirada guud ee ardayda imtixaanka gashay balse natiijadu noqotay in sagaashan iyo siddeed boqolkiiba dugsiyada lagu sheegay inay liitaan saami ahaan loo siiyey gobolka banaadir dugsiyada ugu wanaagsanna lagu sheegay in dugsiyada gobolka banaadir lix boqolkiiba ku leeyihiin xarumo badan oo ka mid ah kuwa imtixaanka lagu gelayey oo ku yaalla gobolka banaadir oo falal aan wanaagsanayn lagula kacay ardayda imtixaanka ku gelaysay kuwaas oo ay geysteen ciidamadii amniga qaabilsanaa iyo kormeerayaashii xarumahaas ardaydana kula kacay jirdil argagixin handadaad iyo ka mamnuucid imtixaan oo aan sababo lagu qanci karo lahayn gudbinta dhaliilaha kor ku xusan ee jiray xilliga imtixaanka oo aan waxba laga qaban dhaliilo guud midowda dugsiyada gobolka banaadir waxaa u muuqanaya in waxbarashada dalka lagu hayo dagaal toos ah iyo mid dadbanba iyada oo xilli adag ay bahda waxbarashada dalku soo saarayeen jiilal badan oo dalka iyo dadkaba waxusoo kordhi wax ku soo kordhiyey midowda dugsiyada gobolka banaadir waxa uu dhaliilayaa natiijada imtixaanka dugsiga sare ee sana dugsiyeedka laba kun iyo labaatan laba kun iyo kow iyo labaatan ee la shaaciyey ee ku aadan halbeegyada dhicidda ardayda doorashada soddonka dugsi ee lagu sheegay inay ugu wanaagsan yihiin natiijada imtixaanka calaamadaynta boqolka dugsi ee lagu tilmaamay inay ugu liitaan dugsiyada imtixaanka galay dugsiya la calaamadeeyeyna waxaa ka mid ah dugsiyo sannadihii hore ku jiray tobanka dugsi ee ugu sarreeya natiijada imtixaanka midowda dugsiyada gobolka banaadir waxay ku baaqayaan in dub eegis lagu sameeyo howlwadeennada imtixaanka shahaadada dugsiga sare laga bilaabo madaxda iyo shaqaalaha xafiiska imtixaanka iyo shahaadooyinka dejiyayaasha imtixaanka kormeerayaasha guddiga qaabilsan sixidda imtixaanka iyo farsamayaqaanada xareeya natiijada imtixaanka ugu dambayntii midowda dugsiyada gobolka banaadir waxa ay soo jeedinayaan dhismaha guddi heer qaran oo qaabilsan imtixaanka qaran kuwaas oo ka kooban qaybaha kala duwan ee aqoon-yahanada soomaaliyeed kana madax bannaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada jira mahadsanidin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي iminkana waa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ciidamada mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa weeraro waxay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta ilaa iyo dhowr fariisimood oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda xuutiyiinta islamarkaana ku yaala shawkaan oo ka tirsan gobolka albaydaa ayay weeraro culus ku qaadeen ciidamada mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab weeraradan ka dhacay showkaan ee lagu beegsaday fariisimaha xuutiyiinta ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo la gaarsiiyey maleeshiyaadka xuutiyiinta mid ka mid a fariisimahan ayay mujaahidiinta si buuxda ula wareegeen iyagoona intaa kadib dabqabadsiiyey fariisinka iyo mooto ay lahaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta war kooban oo kasoo baxay ansaaru shariica ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay weerarka kusoo furteen qore r b g ah saddex qore oo bkm ah aakayaal iyo rasaastooda ciidamada mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa marar badan waxay sidaan oo kale u beegsadeen maleeshiyaadka shiicada ee xuutiyiinta kuwaasoo ka amar qaata xukuumadda shiicada ee iiraan iyagoona gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda jaad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddankaas wakaaladda wararka faransiiska ee f b oo soo xiganaysa guddoomiyaha halka uu weerarku ka dhacay ayaa sheegtay in afar iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda jaad lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay weerar lagula beegsaday mandiqada buxeyra ee dhacda gudaha waddankaas sarkaal ka tirsan xukuumadda jaad ayaa sidoo kale sheegay in dableyda weerarka geysatay ay wateen gaadiid isagoona xaqiijiyey dilka afar iyo labaatanka askari iyo dhaawaca tiro kale waxa uuna intaasi ku daray in lala ayay qaar ka mid a askarta la beegsaday afhayeenka guud ee milatariga xukuumadda jaad oo isna la hadlay e f b ayaa sheegay in mandiqada uu weerarku ka dhacay ay boqol iyo sagaashan kilomitir waqooyi bari kaga beegan tahay caasimadda waddankaas isagoona ka gaabsaday inuu ka hadlo khasaaraha ka dhashay weerarka bishii abriil ee laba kun iyo labaatanka oo ahayd xilli uu talada dalka jaad maamulayay idris daybi ayaa ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda jaad lagu dilay weerar lagu qaaday fariisin ay ku lahaayeen jasiiradda boohama ee mandiqada buxeyra daybi oo ahaa madaxweynihii jaad ayaa isaga qudhiisa lagu dilay weeraro bishii abriil ee sanadkan ka dhacay gudaha waddankaas iyadoona talada madaxtinimada ee dalka jaad uu la wareegay wiilkiisa oo lagu magacaabo maxamed idris daybi ku dhowaad soddon ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay waddanka maraykanka gaari ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah islamarkaana waddanka maraykanka ka soo galay dhanka mexico ayaa waxa uu shil ku galay gobolka texas ee gudaha waddanka maraykanka ilaa iyo toban ruux ayaa ku dhimatay shilkan ka dhacay gobolka texas halka ay ku dhaawacmeen labaatan kale in ka badan laba kun oo ruux ayaa dalbaday in laga daadgureeyo guryahooda oo ku yaala gobolka californiya ee waddanka maraykanka kadib dab xooggan oo ka kacay halkaas dabka oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxa uu kasoo bilowday keymaha waddanka maraykanka isagoona kusii fiday magaalooyin ku yaala gobolka californiya guryaha ay dadku degan yihiin ayuu soo gaaray dabka taasoo sababtay in dad badan oo ameerikaan ah ay ku qaylo dhaamiyaan in laga soo saaro guryahooda islamarkaana loo soo fidiyo gurmad deg deg ah dabkan ayaa lagu soo warramayaa inuu yahay kii ugu weynaa ee sannadkan ku fida gobollada dhaca galbeedka waddanka maraykanka mid ka mid a saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in goobaha uu dabku sida aadka ah ugu fiday ay ka mid yihiin laba magaalo oo ku yaala gobolka californiya waxa uuna sheegay in dadka halkaas dega ay ku sugan yihiin xaalad halis ah ayna u baahan yihiin in si deg deg ah gurmad loogu fidiyo dabaylo xooggan oo ka jira gobollo ka tirsan waddanka maraykanka ayaa sababay inuu sii baaho dabka waxayna mas-uuliyiinta ameerikaanka ah sheegeen inay ka caajiseen wax ka qabashadiisa dabkan ka kacay gobolka californiya ee waddanka maraykanka ayaa kusoo aadaya iyadoo weli waddanka turkiga uu ku jira xaalad lagula tacaalayo sidii loo xakameyn lahaa dab xooggan oo weli kusii baahaya magaalooyin hor dheh oo ku yaala gudaha waddankaas hay-adda amnesty ayaa sheegtay in ciidamada nigeria ay dileen in ka badan boqol ruux amnesty international oo sheegatay inay u duuda xuquuqda aadanaha ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada xukuumadda nigeria ay muddo afar bilood gudahood ah dileen boqol toban iyo shan ruux intii ay socdeen howlgalladii ka dhanka ah gooni ugoosadka ee ka dhacay koonfur bari ee dalkaas bayaan maanta ay soo saartay hay-adda ayay ku sheegtay in ciidamada nigeria ay ku kaceen silsilado gaboodfalle iyo jaraa'ima ah kuwaas oo ka dhanaa dadka rayidka ah islamarkaana ay ka geysteen koonfurta nigeria waxay sheegtay in muddadii ay socdeen howlgalladii ka dhanka ahaa gooni ugoosadka bishii janawari ay ciidamada xukuumadda xirxireen boqolaal ruux oo rayid ah kuwaasoo ay awood u adeegsadeen iyagoona si xun ula dhaqmay islamarkaana kula kacay tacdiibin daran dad goobjoogayaal ah ayay hay-addu sheegtay inay u xaqiijiyeen in ciidamada xukuumadda nigeria ay sidoo kale ku kaceen falal isugu jira kufsi qafaalasho guryo gubid iyo tuugannimo kuwaasoo ka baxsan nidaamka dowladnimada hay-ada sidoo kale sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa waxay sheegeen in muddadii ay howlgalladu socdeen tirada dadka la dilay ay gaarayso boqolaal ruux kuwaasoo lagu kala diray anabira imo abya iyo iboni booliiska gooni ugoosadka ayaa waxay sidoo kale dileen koob iyo labaatan ruux oo isla iyaga ka tirsan kuwaasoo ay ku wada toogteen gobolka imo sarkaal ka tirsan amnesty ayaa sidoo kale sheegay in sawiro la helay ay muujinayaan awoodda ay ciidamada u adeegsadeen dadka rayidka ah ee ku sugan gobolada imo anabira abiya ee dalka nigeria benyamin suwir oo ah hafayeen u hadlay madaxda wasaaradda difaaca ee nigeria ayaa gebi ahaanba gaashaanka u dururay eedeymahan isagoona ku tilmaamay inay yihiin kuwo waxba kama jiraan ah qoraal uu soo daabacay ayuu suwiir ku sheegay in ciidamadooda aysan marnaba ku kacin falal la xiriira kutumashada xuquuqda aadanaha ama wax dembi ah intii ay socdeen howlgalladii ka dhanka ahaa gooni ugoosadka ee ka dhacay koonfur bari ee dalkaas wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
intaa ayaan egsaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan waxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي